raxmatullaahi wabarakaatu khayrta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dal iyo dibadba aad naga dhagaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somalia dfbr news dot com kana soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadda idinka hayna habeenkan caawa oo caawana mar kale idinka imanaya stuudiyaha shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa wararka caawa waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobada aanu caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud fiilaayo oo maanta shacabka reer hargeysa kala qayb galay tukashada salaadii jimcaha masaajidka rusheeye ee bartamaha magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan iyo wasiiro kale ayaa iyaguna ka qayb galay huteel furitaanka huteel casri ah oo laga hirgeliyey xaafadda masallaha ee magaalada hargeysa cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo talyaaniga ku sugan ayaa ka hadlay nidaamka federaalka ee soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne siilaaye iyo madax dhaqameed ayaa maanta gaadhay deegaanka qurulugod oo xiise dagaal ka aloosan tahay iyadoo caawana la filayo inuu u gooreeyo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan cali maxamed waran cadde askar ka goosanaysa ciidanka qaranka kenya oo xadka ka baxday iyo tirada la la-yahay oo la shaaciyey akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhaay intaasi waa qaar ka tirsan warar wixii dal iyo dibida caawa aan idinka haynay haatana kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa maanta oo jimcaha qaar ka tirsan dadweynaha reer hargeysa kula tukaday masaajidka rusheeye ee bartamaha caasimada somalilan ee hargeysa madaxweynaha ayaanay haba yaraatay aanay la socon idaaradiisa gaarka ahi waxaana masaajidka kusoo dhaweeyey madaxweynaha iyo madaxda kale ee la socotay imaamka masaajidka rusheeye sheekh maxamed sheekh cumar derer waxaana wehelinayay madaxweynaha saraakiil ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan xildhibaan nacnac maayor ku-xigeenka magaalada hargeysa iyo xubno kale madaxweynaha ayaa markii uu soo dhammaystay tukashada salaada waxa uu socod lug ah ku maray wadada wadnaha ah ee bartamaha magaalada hargeysa isagoo dadkana u gacan haadinayay maaha markii ugu horeysay ee madaxweynaha somalilan uu kala qayb qaato tukashada salaada dadweynaha shicibka ah ee reer hargeysa gaar ahaana goobaha dadka shicibka ay ku tukadaan ee masaajidada waxaa maanta magaalada hargeysa laga furay hodheel casri ah oo la magacbaxay royal hotel kaas oo laga furay cidhifka koonfureed ee magaalada hargeysa furitaankii hodheelkan casriga ayaa waxaa loo qabtay xaflad ballaaran oo ay ilyartu isqabat waxaana xafladda ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed waran cadde wasiiru dowlaha madaxtooyada maxamed muuse abees maayor ku-xigeenka caasimada hargeysa cabdicasiis maxamed xaashi cagaweyne taliyayaasha ciidamada badda iyo laanta socdaalka salaadiin ganacsato tiro badan culimo dhallinyaro iyo dadweyne kale waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay xafladda qadada ah ee lagu furayo hodheelka casriga ee royal hotel ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hodheelkaasi royal hotel isaga oo sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu dalkiisa u hibeeyo kana furo hodheel noocan oo kale ah oo uu ku baxay qarash aada u fara badani waxaa halkaa hadal mahadnaq iyo bogaadin iskugu jira ka jeediyey wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde cabdikariin axmed mooge oo ku hadlayey afka guddida xaafadda masallaha ee magaalada hargeysa wasiiro uu ka mid yahay wasiirka macdanta iyo tamarta iyo ku-xigeenka ganacsiga oo ay weliyaan madadhaqameed ka soo jeeda gobolka togdheer ayaa gaadhay degmada qorilogod halkaas oo ay ka bilaabi doonaan wadahadal la xidhiidha sidii loo dejin lahaa xiisada colaadeed ee ka dhalatay dil laba beelood ku dhex maray deegaanka meygaagle ee gobolka buuhoodle shirkada wasiirada ah ayaa la sheegay in ay la kulmeen beesha quruligud waxaanay ka dalbadeen in xiisada la dejiyo waxaanay ku howlan yihiin sidii dhinaca kalena erka nabadeed loogu tiri lahaa wararka soo baxaya ayaa sheegaya in xaaladu haata degan tahay islamarkaana aanay dhicin wax iska horimaad ah iyada oo galabtana wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed warancado uu ambubaxayo sidii uu arintan uga qeyb qaadan lahaa dhanka kale waxaa isna dhanka buuhoodle ku howlan xalinta hawsha saatana kusoo korodhay deegaanka wasiirka caafimaadka somalilan oo dhawaanahanba ku sugnaa deegaanka buuhoodle tallaabadii ay ciidanka kenya ku galeen soomaaliya ayaa waxa ay wax badan ka bedeshay niyadda iyo kalsoonida ay ciidanku ka qabaan ciidannimadooda waxaana tiro badan oo ka mid ah ay go-aansadeen inay ciidanka ka baxaan sida uu sheegay qaran sare oo dowladda ka tirsanay waxaa tan iyo sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka ciidanka kenya ka goostay oo ka baxsaday ugu yaraan sideed boqol oo askari kuwaas oo ka cararay cadaadiska iyo warar ay oo ay joogaan kooxo ciidamada si xoog oo ugaarsadaa allagas military oo matalaya maxkamadda militariga ayaa sheegay in sideed boqol oo askari ay shaqada ka carareen tan iyo markii ay kenya gashay soomaaliya taasina ay muujinayso inaanay ciidanka kenya diyaar u ahayn inay galaan colaada ka aloosan soomaaliya wuxuu ugu baaqay in ciqaab adag la mariyo ciidanka baxsanaya si aan loo waxyeelay niyadda kuwa ku sugan soomaaliya ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab tan iyo markii ay ciidamada kenya galeen soomaaliya bartamihii sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobanka ayaa waxaa la sheegayay in khasaaro fara badan oo naf iyo maadibalihii uu kasoo gaadhay ciidamada kenya iyo guud ahaan dowladda akhyaarta qiimaha hawdana garaxirtahay intaas waxaan guud ahaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dan iyo dibadda idinka haynay warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa dhinacii
ceeshaygu ka daro cutubyo dhubala cagahaaga dhiga calabkoo iskaan bado ceeshaygu ka daro cutubyo dhubala cagahaaga dhiga wejigaga ceeliyo cadku
ku keeno hallo mananade caqligaagu keeno kuman caasiyeenabe hadabkaadu calankeedu kuman caasiyeenabe hadabkaadu calankeedu
نقشة